gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daafuray shirweynaha shanaad ee hogaanka iyo hal abuurka dhallinyarada kaasi oo loogu hadlayo doorka ay dhallinyarada ku dhex leeyihiin bulshada duqa muqdisho ayaa sheegay in aan la dhalaysan karin doorka dhallinyarada islamarkaana ay yihiin lafdhabarka bulshada wuxuuna kula dardaarmay in lagu dadaalo waxbarashada ayna isku gurmadaan dhallinyarada si ay usoo bandhigaan hal abuurkooda imisaa maanta jaamacaad ka baxday imisaa mase digrii haysato imisaa maaragtay dugsana ka baxday haddana baagan muddo ah maxaa keenaayo amni darro haddii amni jari lahayd dalkayna waana sugan wax badan waa noo qabsoomi lahaayeen maalin kasta waxaa liibiya laga soo celinayaa dhallinyaro soomaaliyeed ee magafe oo halkaa ku baaba'shay ma maalin kasta magafaan maaragtay maxbuus u nah inta waxaan rabnaa haddii ilaa idhaahdo kulankan qiimaha badan inaan uga faa'iidaysanno inaan dalkayna marxaladda oo ku jiro aan ka gudbinno maxaa yeelay soddon iyo afar sano markii xukuumaddii ay dhacday wixii ka dambeeyey qofkii dhasha maanta waa dhallinyaro asigaa xoog leh asigaa marti loo yahay annagu shalay madaxayna waa madoobaa maanta ratintayna waa caddahay shalay waxaan galnay maanta ma galno waxay ku tusayaa marka fursadda maanta adiga agtaada taallaa ka faa'iidayso waxaan kaloo rabaa halkan dardaar inaan kaaga gudbiyo qofka waxaa lagu qiimeeyaa dhaqankiisa diintiisa iyo luqaddiisa lagu qiimeeyaa luqadda waxaan rabaa hanugadda markaan halkan soo fadhiistay xaliimo culus oo ayaan la hadloo boorkaan akhriyey waxaan idha boorku kan weyn oo isha qabanaysana ingiliishaa laga dhigay kuwii soomaaliga ahayna luuqluuqa la gelshaan idhi saas mana qabataa odayaashayni maxaan ka dhaxalnay luqad dhaqan diin ayaan ka dhaxalnay markii laeg sheegay intaanoo dhallinyara inay isu imaanayaan ayaan waxaan door biday inaan waxay gowlayga kale dib u dhigto oon hortiinna soo istaago waxaan rabnaa insha allaahu saad halkan ugu kulanteen ood u dadaasheen maskaxda u shiila maanshiil sooma maqlina wax la yidhaahdo maanshiil aan noqonno sideen dalkayna u hormarinaa sideen dadkayna u hormarinaa sideen dalkayna u badbaadinaa intaas aan ka fikirno jiilalkayna dhallinyarada ah ee waddooyinka daadsan ee rafaadsanna aan u gurmanno tacliintana guryaha aan ugu gelinno shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa soo qabna qaamiyey somaali youth leadership center iyo arkan leadership oo kaashanaya xafiiska la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee arrimaha bulshada